bismi illahi raxmaan raxiim shirkan jaraa-id maanta waxaan ugu talagalnay inaan faahfaahin dheeri ah ka bixino oo xukuumaddii faahfaahin dheeri a ka bixido dhacdadii shalay ka dhacday agagaarka villa soomaaliya dhacdadaas oo nin ka mid ah nimanka nabaddiidka ah uu naftiisii isku qarxiyey isagoo rabay in uu dhaawac iyo dhibaato aada u weyn u geysto guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana qeybo muhiim ah oo ka mid ah xukuumadda ninka falka geystay wuxuu waxaa la yidhaahdaa cali cabdi xareed maalin hooyadiina waxaa la yidhahdaa ceebla af afraxow weheliye wuxuu dhashay kun sagaal boqol siddeetan sideedii wuxuu ku dhashay degmada buul buulo burte ee gobolka hiiraan ayuu ku dhashay ninkaas wuxuu ka tirsanaa ururka al-shabaab ayuu ka tirsanaa wuxuu isi soo dhiibay afar iyo tobankii janaayo laba kun saddex iyo tobankii ayuu isi soo dhiibay isagoo wata qori ake forty seven ah boosh iyo bistoolad isagoo wato ayuu furmaha dagaalka ayuu iska soo dhiibay sida caadaduba ay tahay oo dadka iska soo dhiiba nimanka nabadiidka ee al-shabaab waxaa la marsiiyaa screen ama baaritaano dhowr ah ayaa la marsiiyaa ninkaasi wuxuu ku jiray baaritaanadii dhowrka ahayd la marsiinayey ayuu ku jiray isagoo markii dambena loo gudbiyey xelooyinka dadkaasi lagu daryeelo si aan ku talagal ahayn ayuu xelooyinkii uga soo baxsaday si uu dhaawac iyo fal xoog badan ugu geysto maaragtay xelooyinka iyo xarumaha dowladda hadafka uu rabay iyo goobta uu rabay inuu dhibka iyo dhaawaca ugeysto waxay ahayd xarunta nabad sugidda ayay ahayd gaar ahaan wuxuu beegsanayey hogaanka sare iyo saraakiisha sarsare ee nabad sugidda ayuu beegsanayey runtii waxaa nasiib wanaaga oo aada iyo aada maaragtay wax loogu farxo ah in falkaasi la fashiliyey ayna fashaliyeen ciidamada geesiyaalka ah nabasugidda qaranka soomaaliyeed gaar ahaan falkaasi waxaa fashiriyey ciidamadan hadda garabkeyga taagan labadaa dhalinyarada ah nin waxaa la yihahdaa cabdisamed xasan jaamac oo ah gacanta taag cabdisamed oo ninkaa dhalinyarada ah cabdisamed waa ninkii markii uu jackpontiga ugu horeeyo xarunta nabasugidda markuu damcay ninkii inuu kasoo gudbo ninkii maaragtay joojiyey kadibna isaga iyo ninkii isaga laba dhex martay isaga riix runtii aada iyo aad u xoog badan isagoo damcay inuu xoog kusoo gudbo meesha kusoo gudbo cabdisamed isagoo mahadsan wuxuu ku guulaystay inuu xabadka intuu gacanta ka saaro oo aad ugu tuuro dabcan cabdisamed maadaama loogu talagalay inuu isaga dadka joojiyo oo baaro sida caadada ay tahay wax huba isaga ma wadan laakiin xasan cabdulle maxamuud oo loogu talagalay inuu cabdisamed caawiyo ayaa qori watay markiiu ninkii uu hakan waayey oo cabdisamed joojintiisi iyo hakintiisi uu ku hakan waayey xasan ayaa qorigiisi ku ku hakiyey markuu arkay marka inaan goobtaani goob si sahla loo soo geli karo aysan ahayn meel aada iyo aada u adag inay tahay ayuu wuxuu u weecday inuu dhaawac u geysto qaybaha kale iyo iyo dhismayaalka kale ee ka ag dhow xarunta nabsugidda sida hooyiga ra-iisul wasaaraha sida safaaradda etoobiya sida madaxtooyada jamhuuriyadda markay intaba ay u sahlanaan weysay sababta u sahli weysana waxaa ugu weynaa cabdisamed oo gacanka gelintii uu gacanta ka gelinayay iyo dhaqanka ninka uu ka shakiyey iyo gacantii uu xabadka ka saaray arkay miinada miinada iyo iyo iyo iyo suunka miinada ee u xiran arkay ayuu cabdisamed qaybiyo yihi war ninka waa hubaysan yahay war ninka waa isqarxinayaa ayu ayuu yihi markuu arkay marka in la fahmay oo uu fashilmay ayuu wuxuu go-aansaday ninkaas aan isleenahay naftiisa ugu haligay wuxuu go-aansaday inuu isqarxiyo isagoo yoolkiisii iyo hadafkiisii aan gaarin isqarxintiisii marka waxaa ku geeriyooday allahu naxariistee laba askari oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan kana mid ahaa ilaalada hore hooyiga ra-iisul wasaaraha ka mid ahaa allahu naxariista ayaan leenahay labadaas askari waxaan umahad celinaynaa media hortiisa iyo shacabka soomaaliyeed hortiisa labadaas askari ee ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee la kala yidhaahdo cabdisamed xasan jaamac iyo xasan cabdulle maxamuud fashirintaas ay fashiriyeen isku daygaas maaragtay la rabay in la qarxiyo ama wax loo geysto xarunta nabad sugidda oo ah meelaha halbowlaha oo ah ugu muhiimsan xarumaha dowladda waxaana xukuumadda soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay go-aansatay inay siisa abaalmarin lacageed iyo abaalmarin aan lacag ahayn ee shahaado sharaf ah inay siisa ayay go-aansatay waxaanay siinaysaa lacag kun dollar ah oo abaalmarina ayay siinaysaa insha allahu tacaala hadafka laga lahaa ama ujeeddada laga lahaa qarxintu waxay ahayd dhowr nooc marka koowaad waxay ahayd in dhaawac weyn loo geysto saraakiisha sarsare ee ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed iyo in haybaddii iyo maaragtay maqaamkii ay lahayd nabad sugidda la dhaawaco oo maaragtay la dhaawaco laakiin taas alxamdulilaahi ilaahay doonistiisa ka sokow waxaa ka hortegay ciidamada geesiyaalka ah iyo soo jeedayaasha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed ayagoo heebankoodii iyo dhifoonaantoodii uga hortegay kuna fashiliyey falkaas isaga ahee guracan waxaa kaloo oo hadafka laga lahaa ay ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ee la marina habaabiyey ee kooxdaas moodiidka ah ka tirsan ee usoo gelaysa ciidamada soomaaliyeed khabtan inay kusoo biirto mujtamacoodii markii hore laga magan marin habaabiyey in la hakiyo iyadoo la rabo tan saddexaad waxay ahayd in kor loogu qaado moralka nimanka nabadiidka ah ee ku fashilay dagaaladii ay kula jireen ciidamada soomaaliyeed in moralkooda kor loogu qaado oo la tuso in haddii lagu jiriyo goobaha dagaalka ee ayagu weli ay maaragtay falal ka geysan karaan meelaha muhiimka ah ee dowladda soomaaliyeed ee leedahay waxaan marka ugu baaqaynaa annagoo ka faaidaysanayna fursaddan ayada ah in falalkaasoo kaleeto aysan hakin qulqulka iyo isusoo dhiibka ay isu soo dhiibayaan dhalinyarada soomaaliyeed ee la maran habaabiyey ay isku soo dhiibayaan dowladdooda soomaaliyeed ay isku soo dhiibayaan waxaana dhammaan ciidamada soomaaliyeed ee kala duwan iyo dadka mas-uuliyiinta ay arrintaas gacanta ku hayo aan faraynaa in la kala saaro oo la kala hubiyo dhiifoonaan iyo taxadar aada u weynna lagu maareeyo dadka isusoo dhiibkooda uu ka yahay daacad iyo dadka isusoo dhiibkooda uu ka yahay mid maaragtay qorshayaal kale ay daba yaalaan arrintaas oo sida keliyaha lagu maareyn kara ay tahay in baaritaano aada u dheer iyo xaqiijin aada u dheer la marsiiyo oo tii la marsiin jiray aada iyo aada uga sii xoog badan in la marsiiyo awalba baaritaano aada u dheer iyo midkii aada u dheera la marsiin jiray maaragtay haddana in ayadii lasii labalaabo ayaan aada iyo aada u codsanaynaa mar labaad aada iyo aada umahadsantihiin waxaan mar labaad runtii ammaanayaa bogaadinayaa dhammaan ciidamada nabad sugidda haddii ahaan lahayd agaasimahooda iyo saraakiishooda iyo taliyayaashooda dhammaan gaar ahaanna waxaan bogaadinayaa aan ammaanayaa labadaas askari ee maaragtay geesiyaalka ee cabdisamed iyo xasan ee falkaas gurdhacan fashirinta ay fashiriyeen ayaan aada iyo aada u ammaanaya waa mahadsantihiin wasiirka wasiirka asagoo mahadsan waa runtii saaxiibkay waana runtii aad baan u ixtiraamayaa warka shala uu sheegay waxaa laga yaabaa inay isaga dheehantay ninkan isu soo dhiibay ee ciidamada mas-uudda ay gacanta ku hayeen xerooyinkooda iyo maaragtay iskriinkooda iyo hubintoodana gacanta ay ku hayeen iyo in uu nabad sugidda ka askari ka tirsan u ahaa laga yaabaa inay iskaga iskaga dheehantay laakiin waxaan si cad aan idkugu sheegayaa anigoo wasiirka arrimaha gudaha ah anigoo mas-uulka ah hay-adda nabad sugidda hay-adaha wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaada ay tahay anigoo cabiraya ra'yigii xukuumadda soomaaliya cabiraya inuusan ninkaasi marnaba ka tirsanayn ka mid ahayn maaragtay daqiiqad ama saacad ka midaan uusan ka mid noqonin ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed uusan ka mid noqonin bal uu ahaa nin isu soo dhiibay oo nimankaas argixisada ka tirsan issoo dhiibay maalintii bisha ee afar iyo toban ahayd gacantana lagu hayay si loo hubiyo maaragtay soo dhiibkiisu inuu sax yahay iyo inuusa sax ahayd si loo hubiyo ayuu ahaa ninkaas
marka hore waxaa jirtay raggan soo dhiiba xarun loo dhisay oo marinada indhaha iskool bulshii ku taalay in raggan xagga lagu geeyo dhaqan cid lagu sameeyo wiilkan shalay isqarxin waxaa laleeyahay xaruntuu ka baxay subaxdii kadibna dib ugu soo laabtay marka xaruntii xagga ma shaqeynaya si dadkan xagga loogu hayo oo xarumaha dowladda usoo aaday xaruntii ayaa gabaabay.
ninkaas xaruntaas ayuu skriinkia u socday xaruntaa la geeyey xarunta ayuu si qarsoodi ah uga soo baxsaday marna xaruntaa nabadsugudda sooma gelin mana imaanin e, meesha e, falka uu ka geystana xarunta nabadsugudda gudaheeda ma aha e, waa afaafka hore ee xarunta nabadsugudda e, meesha ugu horeysa ee jakbuntigu uu yaallo waaye e, ninkaan marna nabadsuguddana kama tirsaneen nabadsuguddana sooma dhexgelin E, meeshaan waxaa ku cad ood ku arki doontaan e, horta ninka isqarxiyey e, sawirkiisa waa kanaa sawirkaani maalintuu ciidanka nabadsuguda isku soo dhiibay sawirka laga qaaday waa oo ciidanka nabadsuguda ay ka qaadeen e, naynaaftiisa dhegey ayaa la dhihi jiray soomkii maalintuu isu soo dhiibay ciidanka nabadsuguda ay ka buuxiyeenna waa kana oo oo maaragtay e, nin kastoo isu soo dhiibay oo defectoris ah foomka laga buuxiye waaye foomkii ee ciidanka nabadsuguda ay ka buuxiyeen waaye marka waxay ku caddahay halkaas inuusan ninkaani marna nabadsugudan ka tirsanayn uuna ahaa nin ka mid ah dadka isu soo dhiiba ee ka tirsanaa ururka al-shabaab intaas waxaa kaloo kasii muhiimsan in ururka al-shabaab ayaga laftirkooda ay caddeeyeen in laftii hore ama nin si ayaga u yaqaanaan shahiid anigu shahiid uma naqaane oo ayaga ka tirsanay uu isku qarxiyey maaragtay isku qarxiyey inuu dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan u ugeystay saraakiishii hogaankii sarsare ee nabasugidda inuu ugeystay in ayagaba ay qirteen ayaa iyadana sii caddaynaysa marka sidaas baan runtii fadniina idiin sheegay annaga sidaan horub u sheegay dadka dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ee la marin habaabiyey ee ku jira kooxdaasi nabadiidka ah waxaan dawladda ugu baaqday haddana ugu baaqaysaa inay maaragtay falalka gowracana ay ku jiraan ay ka baxaan inay dawladooda iyo ciidamadooda soomaaliyeed isku soo dhiibaan si ay oga mid noqdaan uguna milmaan shacabka soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaheeda kala duwanna waxay u diyaariyeen barnaamijyo dadkaasi loogu darayo ugana mid noqonayaan dib uga mid noqonayaan shacabkooda uga mid noqonayaan waa kuwa aanan gelin dembiyo caalami ah ama international ah kuwa aanan gelin waaye aan maskaxdii iyo maankii dabaraysay falalkaas internationalka ah ee kareemka caalamiga ah aan ahayn laakiin iyo kuwa aan ajnabiga ahayn laakiin kuwa soomaalida ah ee dhalinyarada ah in hubno in la marin habaabiyey in ay shacabkoodii dib ugu soo laabtaan shacabkoodii ay ka mid noqdaan shacabkoodii ay horumarkiisii iyo midkiisii ay ka qayb qaataan waanu soo dhaweyneynaa haddaan nahay wasaaraddan waxaan u diyaarinay qaab ay dadkooda dib ugu laaban karaan iyo maaragtay laguna dhaqan celin karo ayaan ayaan u diyaarinay marka waa dhiirigelinaynaa waa soo dhaweyneynaa waxaan ugu baaqaynaa inay kooxdaas marin habaabsan ay ka soo baxaan shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa adduunka ciidan iyo dawlad keli ah nabadda ma ilaaliso nabaddu waa wax wadar wax si guud ku yimaado waaye weliba nabadda inteeda badan waxaa la rabaa shacabka inuu door weyn ka qaato shacabka soomaliya marka waxaan u sheegayaa kooxdaas nabaddiidkaa sagaaladii foolka foolka ahaa waa looga adkaaday dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda kala duwan way uga adkaadeen waxay hadda isku bedeleen u rabaan inay isku u dhalo rogmaan dad shacabka ku dhex jira ayagoo shacabka ku dhex jira oo ku dhumaalaysanaya dhexdiisana raba inay falal buracan oo isugu jira dil qorshaysan iyo qaraxyo ay u geystaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya inay u geystaan marka shacabka waxaan u jeedin lahaa inay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee dowladda inay la shaqeeyaan inay u diidaan inay guryahooda ka kelaystaan inay u diidaan inay ka mid noqdaan inay takooraan inay meel kastoo ay ku dhuumanayaan ay meel kastoo joogaanba ay usoo sheegaan inay soo socodsiiyaan ciidamada nabadsugidda iyo ciidamada soomaaliyeed dhammaan annaga xukuumad ahaan waxaan ballan qaadaynaa laba shay qof kasta oo xog noocaas ah na soo gaarsiiye inay xogtiisa noqon doonto xog ilaashan oo aanan haba yaraatee banaanka u bixin si nabadgelyadiisa qofkaasi aysan maaragtay dhib usoo gaarin waxaan kaloo ballan qaadaynaa xukuumad ahaan qof kasta oo xog dhab ah ka keena nimankaasi xogtaasna lagu guulaysto ee maaragtay xogtaas uu keenay lagu guulaysto oo lagu fashiliyo ama fal burucan ama lagu soo qabto qof fal burucan inuu geysta rabay in abaalmarin shan kun oo dollar aan siin doono qofkaas